xilli ay saacadda ku beegneed abbaare toddobadii fiidnimo taariikhduna ay ahayd soddonka disembar oo ah xilli ay safar shabo ay kaga soo laabteen degmada feerfeer gudoomiyaha gobol kiraa mudane cali jeeti cismaan wasiirka tamarta iyo biyaha maamulka hirshabeelle taliyaha guutada shanaad qaybta toddobaylabaatanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo taliyaha qaybta booliiska gobolka hiiraan iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka gobolka hiiraan waxaa weerar dhabagal ah ku soo qaaday xilli ay ku socdeen gudaha magaalada beledweyne maleeshiyadu uu hogaaminayay shaqsi lagu magacaabo nuurdheere iyadoo falalka nuucan oo kale ah ay caado u aheyd ama ay ku caanbaxeen kooxaha nabadiidka ah in kolonyo dowladeed weerar lagu qaado wuxuu ahaa fal hugan halistiisa waxaana la horgeyn doonaa maxkamadda awoodda u leh cid allaaliya ciddii ka dambaysay waxaana lagu soo qaqabtay howlgalka ciidamadii intii ay ku guda jireen ku dhowaad tira labaatan meeyo kor u dhaafayo hubkoodii iyo weliba maleeshiyaadkii watay maamulka gobolka hiiraan ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee hirshabeelle waxa ay mas-uuliyadi ka saaran tahay ilaalinta amniga iyo xasiloonnida cidna laga aqbali maayo qalqalgelinta amniga magaalada beledweyne iyadoo hadda amniga guud ee magaalada beledweyne ay gacanta ku haayaan ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed si buuxdana ay u ilaalinayaan nabadgelyada guud ee magaalada